dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horu subax wanaagsan dhegaystayaal u diyaar garooba barnaamijka falaqaynta wararka subax
joji joji waryaa gaariga waa la baarayaa ay soo deg
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad igana u baari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogaynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in ayaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaadaha labaatan iyo kowda bisha juun sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya warar kala duwan oo ka soo baxaya mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka icud oo xalay lagu dilay magaalada laascaanood barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ergey gaarka arrimaha abaaraha ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame shalay gelinkii dambe waxa uu gaaray degmada doolow ee gobolka godo maamulka jubbaland barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga waxay ka shireen sugidda amniga maalmaha xorriyadda barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya safiirka soomaaliya ee dalka zerbiya u fadhiisan doona soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dowladda soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoontay wakiilka hay-adda unisef barnaamijkan ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii ugu soo kordha ayaad saaka dhegaysan doontaan iyo xubinta aw aadka u xiisaha badneed ee kalamaan soo saarista iyo tebintu waa cabdifitaax cabdulaahi sharmaaka wuu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka subaxa
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane
aynu ku bilowno maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga ayaa ka shiray sugidda amniga maalmaha xorriyadda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa shir guddoomiyey shirkan oo shalay ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho mid ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirka ayaa warbaahinta sidan u sheegay nayo awaamiirta maamulka gobolka banaadir ee ah in astaanta qaranka ee calanka buluuga ah laga shuro guryaha iyo goobaha ganacsiga ee saaran wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nadaafada iyo bilicda caasimadda magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa magacaabay guddi heer gobol ah oo isugu jira guddoonka maamulka gobolka banaadir agaasimiyaal iyo qeybo ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo ay horkacayso guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta marwe basma caamir axmed kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii magaalada muqdisho loogu dhaqangelin lahaa bulshadeedana ugu diyaargaroobi lahaayeen islamarkaana munaasabad aad heerkeeda u sarreysa oo ugu dhici lahaa oo ku salaysan xuska toddobaadka xurriyadda islamarkaana la falgeli doona guddiga heer qaran ee ka shaqaynaya toddobaadka xurriyadda soomaaliya ee juun iyo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta wararka subax markaana laascaanood mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ee cud ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada laascaanood kooxo hubaysan ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dishay guddoomiyihii xisbiga ucud ee gobolka sool maxamed axmed faarax aflahaar sida oo kalena mar ka mid noqday golaha deegaanka magaalada laascaanood kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsaday sida ay sheegeen dad ku sugnaa magaalada laascaanood waxaana xilliga la dilayay uu ku sii jeeday hoygiisa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska somalilan ayaa gaaray halka uu dilku ka dhacay iyagoona halkaasi ka wada howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi dhowr jeer oo hore ayaa magaalada laascaanood waxaa lagu dilay dad xilal ka hayay somalilan waxaana taasi ay keentay in somalilan magaalada laascaanood ka soo musaafiriso boqolaal qof oo ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed hase yeeshee weli dilalka ay ka dhacaan magaalada laascaanood ee gobolka sool weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijkii falqaynta wararka subax raadiyo cadaadana o aad nagala socotaan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaabaynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin
xildhibaan cabdiraxmaan cashakuur warsame ayaa shalay waxa uu gelinkii dambe gaaray degmada doolow ee gobolka godo maamulka jubbaland halkaasi oo abaar baahsan ay ka jirto xildhibaanka waxa uu la hadlay oo warbixinna ka dhagaystay dadka deegaanka ee degmada doolow ee gobolka godo waxauna xildhibaanku intaasi kadib warbaahinta kula hadlay degmada doolow sidaan ayuuna u sheegay booqannay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay waxaan rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda soomaaliya iyo madaxeeda aan ka sii doono iyo beesha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya united nationka waxaa u soo wada madaxeeda waxeeda inay la arkaan xaaladda in gargaarka degdega la xoojiyo dowladda soomaaliya waxay qaban kartana aan deegaanka iyo dadkaan u qabanno runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhoweynta ee odayaasha dhaqanka iyo culimaad diinka iyo guddoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen Ee, waxaan leenahay doolow alla soo gaaro gargaar degdeg ah dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiye inuu ii magacaabo inaan noqdo ergeygiisa gaarka ah ee arrimaha gargaarka bini'aadanka iyo abaaraha waa shaqada ugu horraysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tegi karee ammaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiye aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkaan dhibaataysan aan gurmud annaga dhinaceenna ah dowladda soomaaliya iyo dhinaca hayadaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan dayladhanta caalamiga iyo midda gudahani aan wadi doono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka raj- waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmey jireen in dadkooda iyo walaalahooda u kaalmeeyaan xilli a- adagaa lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la egyahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda ay haysataan dadka inaad wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalinimana ugu danqataan waad isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celi waxyaalaha kaleo dhanoo lagu mashquulsan yahay inaan iska joojinno aan gargaarka bini aadamka iyo dadka ina tabaalaysan saan gacan u sii lahayn aan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta wararka subax raadiyo cadaado oo aad nagala socotaan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala
safiirka soomaaliya u fadhiisan doona dalka zerbiya ayaa warqadaha aqoonsiga laga gidoomay madaxweynaha jamhuuriyadda zerbiya mudane alexander feyskis ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay danjiraha jamhuuriyadda dowladda federaalk soomaaliya u qa- u qaabilsanaan doona dalka zerbiya mudane maxamed cabdulaahi axmed dalalka soomaaliya iyo zerbiya waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo ku saabsan iskaashiga labada dal waxaana denjiro maxamed cabdulaahi uu la wadaagay madaxweynaha zerbiya dhambaal salaan ah uu uga wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xiriirka muqdisho iyo belgareed ayaa soo bilowday lixdan iyo laba sano ka hor waxaana madaxweynaha zerbiya mudane alexander foskis uu sheegay in labada dal ay leeyihiin taariikh iyo xiriir dheer weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijkii falaqaynta wararka subax raadiyo cadaado aad nagala socotaan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray haybla sheegtiyo habar habar ma joogte hayhay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii falaqaynta markan kalamaan waxaa la yidhi marka dirirka cawleeda ee daadku mulaciyeeyo ee doo ka soo baxa arlada maalkuuna u dararo ayay odhan dekenadii maqnayd dhiig ku soo daree markaasay nimcada daadiyaan dogobna qiiqaaye wixii loogu dawgalay dadkani dayiba maayaan maja'aabeesa meel kaaley umuulax muuleexay raabaan war mucaaradkii ugu horreeye tareenka ka hara miyaa taqaaniin boowe looma dhama sidaannu doonaynana waxuma dhicin aryaadhaha wadaad soomaaliya ah hadda ka hor fadwooday ka kadibna fadwadii qaladay aheedoo qaylaha ka soo daba yeertay waana lagu dacweeyooo maxkamadaa la soo saaray ka kadibna maxkamadiyow ka yidhi waa qaldamay waana gafay mu kalena u naqamaayo ka kadibna qaaligii wuxuu ku yidhi gaal shire iyo biyamuudda waxa dad dhex dhooban ma arkinoo shiiqi haa ou yidhi ka kadibna qaaligii wuxuu ugu jawaaba dhammaantood dad gafay leewaayo mugga waxaan la yaabanaha beryahan dambe dadka ku haya qaladaa iga dhacay iyo kuwa kaleoo ku doodaya qalad waa dhici jiray xaal loo daba joogaa xabsiga dadka ka buuxoon hore u sheegna wallee qalad maahin waxay u xidhan yihiin war cabdulow ma waxaad ula jeedaa ninba waxuu shaqaysto u adduun uga shafeeca iska gal iska gal gaal shiiraa iska gal oo ula jeedaa war fadwadaasaan ku keenaya shiikh la yidhaahda barbaraawiyo hargaysa jooga oo fadwo weyn ka soo booday wuxuu yidhi shabaabka ummadda halaagaya waxaa dhalay ixtisaam ayaa ixtisaam alqaacidoo ka wadaa warnimayo baxrana gelinine al-ictisaam iyo alsafiya dhexdooda naga daayano hayey war safiyada aad sheegayda ma urur rumaysana war ahlu sunna iyo altaxaadba lama sheegina saaqaasana gelinina no warwarka iga dhex gelinine culimmada ixtisaam waxay dacweeyeen wadaadkii shiikh barbaraawi waxayna dhahaan caddayn baa laga rabaa aqoon la'aanna in layska fadwoodo maahane ama ha nugu tiro ha nugu caddeeyo ama tillaabo cad ha laga qaado war gabooso war mahayto widaadka walibaaray adeegan haaye lamada dhininbuhu ku qafadaayan qolanu basara walkuweydiyaas qolanu beri walkuweydiyaaseeri warmadeeyo adigaan war hayna shiikhu wuxuu yidhi labada urur waa isku mid oo xoog iyo xeeladba waa ku doonayaan xukunka warnimayahow hadda ka hor waxaa maxkamad la soo saaray nin ku eedaysan inuu dad laayey markay dacwadu furantay xeel ilaalintu maxkamadda horteeda waxay ninkii ku eedaysay inuu si bareer ah u dilay shan iyo labaatan qof kadibna garsooriyaa wuxuu weydiiyey ninkii eedaysanaha ahay warniyahow maxaa kugu kallifay inaad shan iyo labaatan qof dishid kadibna wuxuu ku jawaabay garsoore meel cariiri ah ayaan gaari weynoo ina taree ah ku waday kadibna gaarigii baa fariinkii goostay wuxuuna gaarigii ku soo aaday uu yidhi meel ay dad badan joogeen dhinaca midigna waxaa joogay hal qof dhanka bidixina afar iyo labaatan qof markay meeshaas maraysa garsoore waxaan ku weydiinayaa uu yidhi adiga dhinaceed gaariga u leexin lahayd garsoorihina wuxuu ku jawaabay dhanka midig sababtoo hal qof inuu dhinto ayaa ka fudud inay afar iyo labaatan qof dhintaan aa garsoore waa saxan tahay uu yidhi ninkii eedaysanaha ahay aniguba dhinaca midig ayaan u leexiyey baabuurka hase ahaatee nasiib darro ninkiyaa wuxuu u cararay dhanka bidix oo wuxuu ku darsamay afar iyo labaatankii qof aniguna waan ka daba leexiyey sidaasayna shan iyo labaatankii qof ku dhinteenuu yidhi garsoorihiina ilaa hadda inuu yaaban yahayaa la sheegayo wax xukun ah ridin war ninkaasoo aad malaa halkan inoo xarash waaya dadka kalena kama ay ku dhinteen dadkan la toogtoo dhanba badankood dad bay xarash u hayeen war goonayse digaa ka xisho haddee sida ay gabadhu u difaacaysa waad u jeeddaaye aryaadaha anna xarashka naftirkiisaanba xarash u haya war lankumayn roor waaya naftiroorakii aamin deelaray meeli dadkan badan yaha dhex gale warmadeeyow xaraarugeedka u dhow buu qabsadaa baa la yidhi war nin la fuhayso lama celin karee dadku wuxuu walaal yahay wuxuu waalid leeyahay waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan haddii laga wareejee wadku soo salaamee kodka lagu wareejiyo waaxidkii abuuraa garan wuxuu mudaayee wax yar looma qaban karo war madaxweynaha puntland siciiddani wuxuu yidhi laygilama tashan magacaabista ra'iisul wasaaraha anigaa rabi miyuu ula jeedaa warwar jiraaba cakaaro u iman warwar ma haysaane wasiirkii maaliyadda bayle afkuu furtay qasnada dawladda waa jili miyuu yidhi haddaan imaaraadka alla nugu caymin waa sagxadda ma yidhi adaa moogow hurdee soomaaliya waa mashruuc miyuu ku celiyey war qadar iyoona intirato rumaydamadi hariirkii linjarya ogaayay inoo qasnada ebeernagadaasa war waxaan lacag heli karno gurigii madaxweynaha aan ku dhisnay miyuu yidhi warwarka ha iga dhex gelinine wuxuu yidhi wasiirku dad baa been iga sheegay mana dhihin lacag dawladdii hore ka tagtay baa qasnada ka buuxda bil kasta mushaarka shaqaalaha waa la dhiibayaa wixii dalka soo galayna ku xidhan tahay buu yidhi aga warboora maa ka imaadee been maxay tare miyuu bilaabay aryadhaha mugga horeba anugu waxaan la yaabaye madaxtooyada lacagda in haaligu leeyahay iyo qasnado beesa ka buuxdaa laga tega sida leesu qabadsiiyey laakiinse migay cabdullah warkaas la yaabay wuxuu yidhi ow amaahu waa intay ahayd abaalna waa laa oofiyaa amaahu waa intay ahayd abaalna waa laa oofiyaa masale masale linku gudaa maasna waaliya weeray hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa miyaadan maqli jirina war cabdullah hadda abaalkina waa la gudayaa amaahdiina waa la bixinayaa miyuu yidhi warbayle wuxuu idin yidhi mashruuca dayn cafinta waa sii wadaynaa wararnimiyow hadda ka horlaanku ahluulsalaada idrisna haalkoosale la yaalo lix bilaamod furi tan koowaad sadoberigoobay maalintii afar ay furi tan lamad afar berigoobay maalintii shanad furi tan saddexaad shan berigoobay maalintii lihad furi tan afaraad lix berigoobay maalintii toddobaad furi tan shanaad todob berigoobay maalintii siyeedad furi tii lihad siyeed berigoobay maalintii sagaalad furi war aan helbeantuasanfufuraas may hayteele eri anu guriga haalkoosale la yaale eri salligaasna salaadii subax hoobana katukuda reedkay meelana katukudi lankagaado meel iindhiko waayi war madayow ahlu salaad hadduu yahay lix naagood yaa u banneeyey war sheekadan nuxurkeeda ma aadnaan fahmine salliga meeshaan ku dukado lagama qaado waxuu ka waday islaamahaas mid dukataa kuma jirin war allahu naxariistay abwaan cabdulla raag hadda ka hor waxau yidhi ashhaadka iyo diintu waa idibtatiirkeede qoomkii agmara ciddu waa ka ashtakootaye haddaan ummaddii nebi moxamed nahay ahlu tawxiidka ogaal waxaan u leennahay inaan anigu fiicnayne sida ou ilaah yidhi haddii lagu imaan waayo ibliis iyo fircown iyo namruud ahlunaarkiiya abijahl wixii gaaray yaa la arki doonaa wartieebow abwaan mustafa faaraxna wuxuu yidhi inkastoo tuskiygugu helo tumaygu maasheeyo saxaraha habaas kama tirtiro mayay ku tiixaaye tawxiidka eebbiye sharciga taarig baan dhugane tuka loogu taag waa qalbiga toobad seeggaa wargabosow sayidkiina wuxuu yidhi ta u tiri tukada aadamow waa la tegayaaye taarig iyo taneetiga cadaab waa isugu tiile ninkii tale i weydiinhayow toobadda ha seegin aryaa waddaniyow calidhuuxna wuxuu yidhi ubaweysa waa kugu arkaa agab salaadeed aadaanna waa kaa maqlaa oogta waa beriye haddau uurka kaa jiro werdigu kaama orodneene ashahaada been low maxaa aha kugu aasa war cabdullow gabayadaas ma dagaalkii baxdaa laga tiriyey war sheekh axmed wacdiyowna waxau yidhi intaysan juud iyo imaan mawaajuud jidadka towba intaan la soo jarin qiblada miisaga jeesatiino jiljilcanaajinihiinna taabtee jismigu naar ma u joogsadonya sheekh nuurudiin ruabluhuurshawni ilaahay agnaariisa weli baaray kanaqo ee kariinka tug kawu intaysan ku iimaan war waxaa la yidhi duca dhammaanteed waa dhurow habaar dhammaantiina waa dhimo marka warkiinnoo dhammi wuxuu isugu tegayaa sakaraad xanuun liya in laysku xaariya laba xarar ya fuustiya xabaal bayna sugaysee intaan mawdku xaadirin isxisaabi dadow warawowood lagub haddii la xisaabtamo wax ma xumaadeene maanta ciidankii xabadayaar dad itixaamka ku jirtay tillaabo ma laga qaaday war adiga maxaa ku waalay waa la daba joogaaye war anigu booliiska waxaan la yaabay markii sargaalkii wariyaasha ku sirciya degmada kaxda saxaafaddu ka cawdeen afhayeenka booliiskuna hadlay oo yidhi waa xidhan yahay tallaabaa laga qaadayaa maalma kadibna la arkay janaal xijaar oo abaalmarin siinaya meesha in wax laga qabta laga sugaayey oo hadda kuwa ardayda xabadeeyey madalacaad bay raadinayeen aryaa waa lagu daba jiraa walee laguma dhihin wuxuu yidhi abwaan cabdallaahi raaba martudhuux dembiiluhu dacwow mudan yahay hadda u la mariyaa waana lagu dadaalaa wixii dabagalkiisa ahi dallacaad haddii loogu darayaa dibu u haya war ma waalantihiin taliya ha sheegin wax ha sheeginina miyousan idin dhihin ma annagaa marka guddoomiyaha gobolka naloo magacaabay war taliya ha sheegi waa kii yidhi suuragalmaa inta horasha dhacdee amnigeedana masugu karnee ma asigaa oggolaaday in imtixaanka ardada la qabto sabantiin sebtembar ha lagu noqdo haddii dalka xal laga rabo aryaadhaha war ma haysiina dalka la yidhaha kolombiya waxaa madaxweyne loo doorta beriga nin hogaamiya u ahay jabhadadka eber ka dhigta oo la yidhaha m covid miyay la dhalatay aryaa koofi waa ka weyneede dadku waxay ninkan u doorteenaa la yidhi inta soo herta ha badbaado mugga ninka xukun raba ha la siiyo edabna ha yeesho kii hee ujeeddo kale watana halleeska dhexshahee daawo ma lehe war cabdulla horaa waxaa luu yidhi siyaasadda ciddii maslaxa kugu haysata waa lagala xaaltamaa ciddiisa mabda kugu haysata gacan biraha lagu qabtaa war annagu gacan bira uma baahnina sharci birahaan u baahanna war war ma haysiina maanta waxaa bannaan baxay waalidiinta carruurtooda loo qaaday ee la tariya waxayna dhaheen madaxweyne xasan shiikh waxaan islahayn dalka ugu horreeya waadi doono waa la tariye kulmihiinina meelow ku soo sheegi doona war elatariya iska aad maahane madaxweynuhu hore uu ballan qaaday inuu arrinta ilmahaas wax ka qabanayo marka waalidiinta bannaan baxay waxaan u malaynayaa inay ballankii xasuusinayaan war ama ha la xasuusiyo ama ha xasuusnaadee adinku shacabka iyo madaxdooda ka dhexbaxa aryaama waalantaa kale maana wax ka dhex baxaysa intaad ku arag war xisbiga wadaniya somalilan waxay dhaheen warka cabdikariin axmed mooge iyo cali waran cadde waxba kalama soconno mana aanaan dirsan waxaanan sugaynaa in booliisku inay raalligelin ka bixiyaan warkii ay sheegeen horta anigu boolis siyaasadda ku milmaan aqaano dhiiqan lugaha kalama baxo warwaaqan dhantee waxaas min hadda taliyaha sheegin kaaga digid war taliya shub wasiiraha laga dhigayaa yidhi warawu wiil laguma taliya ana amray baa ka dambeeya falkan war taliya ima qusayda turkigu iska dhiibaa la yidhi war safaaradda soomaalida ma tegey war jaaliyadda dhanba waa ka dhuntaaha lagu yidhi war yurubta aad leedihiin waa iska dhiiba awal goormuu qabsada war farxaan qaroola goormuu aadayaa war war ma haysiine xildhibaan cabdulaahi kulena wuxuu yidhi in lala noqdo ilaaladeenna gaarka ah nagama hor istaagayso inaan shaqadeenna gudanno namana cabsi gelinayso war xildhibaan saadaq joon oo ka jawaabay hadalka kulane ma fahmin war kullana markuu nabad-sugidda ka tegey buu facebook furtay mahadsalaaadna markii agaasimaha nabad-sugidda laga dhigay dib dambe facebook looguma arkin war ma laga xidhigtay maya waa la caburiyey war xildhibaan kulana facebooka oo furtay weli arrintai igraan ma uga hadlay war hadda ka hor nin siyaasi xilka laga qaaday ayaa afka furtay kadibna dadkii waxay weydiiyeen intaad xilka haysay juudaada lama maqal haddana maalin kasta waad dalmaysaa haystay wax u jiraan kadibna wuxuu ku jawaabay hooyadeeyaa waxay i bartay oo igu barbaarisay maandhow intaad wax cunaysa lama hadlo warwar ma haysaana baarlamaanka somalilan maanta guddigii doorashooyinka barna way ansixiyeen barna way diideen war gabaasow aqalka wakiilladan idinka maqli jiray goormaad baarlamaan yeelateen war golaha guurtidaa lagu yidhi war walla weynay sidiinoo kale hana moodinine golaha wakiillada somalilan shacabkaa soo doorta agaa war gabaasow idinkuna ma doorasho dadban baad bilowdeen war doorasho dadban soo madax dadban ma dhasho horta taraam iyo muuse biixi iyo farmaajo isku sannadaa la doortay muuse mamuudo kororsiyu samaystay war haddaa looga shaki qabaa haa lagu yidhi aryaadhaha warkioo kooba maja'abeesa meel kaaley umuulex muuleexay raabaan maja'abeesa meel kaaley umuulex muuleex saaxiibada kaalmaan aad bay u mahadsan yihiin guudahaan intaas baan saaka kusoo gebagabaynaya barnaamijka falanqaynta wararka subax cidda barnaamijkana dib kala soo qabsato ciddan ka began asagoo maqaliyo qoraal isugu jira mar kale waxay ka daaraacan karaan websaytekeena ciwaankiisu yahay w w radio cd com intaan barnaamijka mid ka qurux badan saaxibayaal ku kulmi doono nabaday
Hoy estaba jugando, tan caro, que te ganaba. Hoy estaba jugando.